habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitrband
waa fiidnimo axadda soddonka bisha march sanadka laba kun iyo afariyo tobanka idaacaddana waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo haruun macruuf
madaxweynaha runtii boqoshaduu ku yimid waa boqosho rasmi ah weli dowladdu saddex gobol iyo lix gobol midna kama hadlin wadatashi ayaan magaalada baydhabo wadatashigiina wuu bilowday welina dhexdu marayaa
kaasi waxau ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha aadan maxamed nuur saransoor oo ka mid ah wafdiga la socda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada baydhabo waraysi ayaannu idinka haynaa dadowsa maqal nin dulin qaaday wax ilow dambeeyee xaqu hadduu ku soo degana midna duugi maayo eh qabrigiina loo diidiyo ku dabooli waaye eh wax dabayshu noo keentay indhudh waa dariigay
waa qoraaga soomaaliyeed axmed faarax cali daajaa maantana inoo haya qayb kale oo xiise leh oo ku aadan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha goordhow ayaad maqli doontaan qodobada kalead maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
wararka ka imanaya degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya ayaa sheegaya in galabta israsaaseynay ku dhex martay ciidamada dowladda soomaaliya oo laba dhinaca sida v o eda u xaqiijiyeen dad deegaanka degan ayaa sheegay in dagaalkaasi uu socday muddo saacad ku dhow waxaana jira khasaare soo gaadhay dad rayda iyo dhinacyadii dagaalamayay labadaba dadka deegaanka ayaa sheegay inay arkeen ku dhowaad saddex qof oo dhimashoah iyo dhaawac kale meel ku dhow waddada aada magaalada muqdisho wararka qaar ayaa iyaguna dhimaashada gaadhsiinaya ilaa iyo toddoba qof goobjoogayaal ayaa sheegay inay weli maqlayaan rasaas ka dhacaysa gudaha magaalada iyadoo u muuqato in dhinacyadii islaayay ay weli is hor fadhiyaan hase yeeshee aan la xaqiijin karin maadaama gobolku uu dhacay iyagoo is hor fadhiya magaalada buurdhuubo ayaa sidoo kale iyadana maanta laga soo sheegay inuu ka dhacay qarax qaraxaasi ayaa la sheegay inuu ku dhintay mid ka mid a askarta dowladda soomaaliya afar kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo saddex ka mid a ay rag yihiin dadka dhaawaca ayaa la sheegay inay ka mid ahayd haween ay lahayd goob maqaayada oo uu qaraxu ka dhacay sida ay v o a u sheegeen qaar ka mida mas-uuliyiinta gobolka ee ku sugan degmada buurdhuubo iyo goobjoogayaal habeennimadii xalayna waxaa la sheegay in maleeshiyada ururka al-shabaab ay hoobiyayaal la beegsadeen magaalada ciidamada etoobiya iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inay maanta ka sameeyeen baadhitaano qaybo ka mid a magaalada buurdhuubo dhinacii wararka caalamkana siddeed qof ayaa ku dhintay axaddii maanta ahayd kadib markii iska horimaadu ka dhacay doorashooyinka dowladaha hoose ee dalka turkiga codbixintu waxay ahayd mid si nabada ku dhacday inta badan dalkaasi hase yeeshee iska horimaad ayaa ka dhacay laba tuulo oo ku yaala xuduudda koonfur bari oo u dhow dalka suuriya saddex iyo toban qof oo kale ayaa lagu soo warramaya inay ku dhaawacmeen rasaas la riday codbixinta ayaa loo arkaa hafti loo qaaday ra-iisul wasaaraha dalka rajib dayib ordowan iyo xisbigiisa a k waxa uu ra-iisul wasaaruhu hadlay ka hadlay adhahdee hadheeyey waardan kula jira eedeymo dhinaca musuq maasuqa ah oo keenay in xilka ay ka degaan dhowr wasiir oo xukuumaddiisa ka mid ahi codbixinta ayaa ka dhacday magaalada istanbuul markaas kadibna ra-iisul wasaaraha ayaa hadal ka jeediyey waxaanuu sheegay in doorashooyinku ay ka muhiimsan yihiin dibadbaxyada waddooyinka ka socda ee xukuumaddiisa lagaga soo horjeedo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof ayaa caawa ku kulmaya magaalada baris ee dalka faransiiska si ay uga wada hadlaan arrimaha dalka ukrain kerry iyo lafrof ayaa ku kulmaya guriga uu degan yahay danjiraha ruushka ee magaalada baris si ay usii anba qaadaan wadahadalladii dhinaca telefoonka ahaa oo ay wada yeesheen madaxweyne barack obama iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin iyagoo xal u raadinaya xiisadda dalka ukrain kadib markii ruushka u qabsaday gobolka crimea maalmihii lasoo dhaafay waxaa batay ciidanka taangiyada iyo kiibta dagaalka ruushka ee ku dhowaanaya xuduudda dalka ukrain hase yeeshee lafrof ayaa telefishinka dalka ruushka laga leeyaha u sheegay in dalkiisu aanu doonayn in ciidamadaasi ay gudaha u galaan dalka ukrain
halkaad wararkaasi ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal sidii aad warkaygaba ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqashaan horey loo shaacinin waxa uu ku tegey magaalada baydhabo madaxweynaha ayaa safarkiisa waxaa ku heliyey wasiirar ka tirsan xukuumaddu ay ka mid yihiin wasiirka dekedaha iyo khayraadka badda iyo ka warshadaha waa yuusuf macalin amiin iyo aadan maxamed nuur saransoor iyo xubno kale oo ka mida dowladda saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee baydhabo kula xidhiirtay wasiirka ganacsiga ee warshadaha aadan warshadaha waa aadan maxamed nuur saransoor waxayna ugu horreyn weydiisay inuu madaxweynuhu la kulmay labada dhinac ee isku haya magaalada baydhabo iyo in kale
sidaad la socotaa madaxweynaha saaka ayuu magaalada tegey shalay urti ballaaran uu hogaaminayay marka markuu tegey wixii ka dambeeyeyna wuxuu bilaabay inuu wada tashiya la yeesho dhammaan bulshada ku noqon gobolka baay magaalada baydhabo wada tashiyadaas oo bilowday saaka markuu yimid ilaa iyo haddan way socdaan wada tashiyadaas ee wadatashiyada ma kuwa uu la qaadanayaa guud ahaan dadka cuqaasho dhaqanka ee siyaasiyiinta iyo maamulada looga kala dhawaaqay magaalada baydhabo saddexda gobol iyo lixda gobol mase kuwa dad gaara uu la qaadanayaa noo faahfaahi wadahadaladan haddun bay bilowdeen welina waa socdaan markii ay soo gabagaboobaan ayaan insha allahu idaacadahan siin doonaa waxay ku dhammaadeen iyo cidda lala kulmay waa tahay dhinacyada maamulada ee isku hayay magaalada baydhabo weli madaxweynaha cid ma kala kulmay madaxweynaha wadatashigii uu yimid weli waa ku dhex jiraa wuuna bilowday welina uma dhammaanin marka wadatashigaasi u dhammaado ayaan warka soo saari doonaa haddii ilaah yidhahdo waa tahay qodobada wadatashiga een dhinaca dowladda oo wafdiga madaxweynaha oo adiguba aad ka mid tahay een aadan sarasoor maxaa ka mid a waxyaabaha aad kala hadlaysaan tan iyo waktigan dhinacyada aad aragteen
madaxweynaha runtii boqoshadii uu ku yimid waa boqosho rasmi ah wuxuuna rabaa inuu ogaado gadaha runtii shacabka ku dhaqan gobolka baay gaar ahaan degmada baydhabo waxyaabaha ay jecel yihiin siday wax u rabaan sida ay rabaan inay iyagu ay waxyaaba ay banaynayaan guud ahaan waxyaabaha ay rabaan iyaga ayaa la weydiinayaa iyaga ayaana sheegan doonaa duula yidhaahdo tan iyo waktigan maxay idiin soo gudbiyeen dhinacyada aad la kulanteen ilaahi hadda intii lala kulmay waa lala kulmay intii dhiman waa lala kulmi doonaa marka kulanku noo dhamaadana insha allahu markaasaan uka hadli doonaa waa tahay dhinaca waxaan la hadalnay saakadii hore ee maamulka lixda gobol madaxweyne ku-xigeenka maxamuud sayid aadan waxa uu eedeyn usoo jeediyey madaxweynaha dowladda soomaaliya oo uu sheegay in maamulka saddexda gobola uu isagu wado oo uu riixayo marka eedeymahaasi maxaad ka leedihiin dhinaciina dowladda waxba kama jiraan weli dowladdu saddex gobol iyo lix gobol midna kama hadlin wadatashi ayaan magaalada baydhabo wadatashigiina wuu bilowday welina dhexduu marayaa hadda lama gaarin waxyaabahaas oo lasaeeyo waayo wadatashigiibaa weli socda waa tahay marka labada dhinacba miyuu la kulmayaa madaxweynaha kuwa maamulka saddexda gobol iyo kuwa lixda gobolba wadatashiga madaxweynaha wuu bilaabay wuuna u socdaa markuu soo dhamaystilaan ka hadli doona haddii layidhahdo waa tahay bal waxaad sharaxaad iga siisaa xaaladda guud ee jawiga magaalada baydhabo oo saakadii hore la sheegay in mudaharaadyo ay jireen dadku ay aad u kala qaybsan yihiin sida la leeyahay maxaad bal sawirood iga siin kartaa wasiir arrinkaasi waxba kama jiraan mudaharaadyo kama socdaan aad bay u degan tahay wax dhibaataana ma jiraan madaxweynahana si jira soo dhaweyay magaalada baydhabo wadatashigiisana waa uu wataa wax dhibaato a magaalada baydhabo ka taagan haba yaraatee ma jirto xaaladda waa iska aadi wax ziyaada kalana ma jiraan waxaa nagu maqaalaa in madaxweynaha uu damacsan yahay inuu magacaabo guddi ee ka kooban golaha wasiirada wakhtigan la socda iyo qaar ka mida siyaasiyiinta iyo xildhibaanada oo la kulmaya labada dhinac marka taasi maxaa ka jira arrintaasi adigu baan kaa maqlay aniga marka intee in leeg ayaa waftigiinan uu sii joogi doonaa muddada uu joogayo magaalada baydhabo wafdigan madaxweynaha uu hogaaminayo wakti u go-an oo uu hawshiis kusoo gebagabeyn doono oo lagu tashaday oo waktigaasuu dhamaana la dhihi kara ma jirto wadatashi baa bilowday sidaan horeyba kugu sheegay markii wadatashigaas uu soo dhamaadana insha allahu magaalada ku noqon doonaa
kaasi waxau ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowladda soomaaliya aadan maxamed nuur saransoor oo ka mid a wafdiga madaxweynaha soomaaliya ee haatan ku sugan magaalada baydhabo dhinaca kalena mid ka mid a labada maamul ee laga dhisay magaalada oo ah maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed ayaa sheegay inay ka warqabeen boqoshada madaxweynaha laguna wargeliyey sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka baydhabo kula xidhiidhay madaxweyne ku-xigeenka maamulka lixda gobol maxamuud sayid aadan waxayna ugu horreyn weydiisay goorta ay ka war heleen imaatinka madaxweynaha annaga waana lagu wargeliyey madaxweynuhu inuu imaanayo baydhabo shalay ilaa xalay waan u diyaargarownay inaanu la kulanno waxaan ugu diyaargarownay xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee a d c golihii guurtida madaxweynihii ururada bulshada oo kala gedisan marka sidii saakii aan u tagnay xaruntaas oo aan ugu sugeynay ayaan weli ugu sugaynaa waxaana diyaar u nahay inaan la hadalno wuxuu uu maxaayahayde noola socday inuu noo soo gudbiyo annagana aanu wixii aanu u jawaabi karna aanu siin haddii alla waa tahay bal marka waxaad ka warantaa waktigan waxaad tiri tan iyo saaka waan sugaynaa galab ayay kusii dhowdahay xilliga soomaaliya marka ma laidinku wargeliyey weli inuu idinku soo socdo madaxweynaha oo aad la kulmi doontaan mise wax kale ayaa jira wallaahi madaxweynuhu markuu yimid soo dhoweyn baa loogu talagalay magaaladao dhan annagana waa sugaynay wuxuu ku naftay xarada ciidamada somta iyo kuwa soomaaliya kadibna waxaa noo yimid laba xildhibaan u soo sheegay inuu doonayo laba arrimood mid inuu noo yimaado annaga kadibna uu booqasho ku tago hotelka bakiin ama aanu soo dirsanno guddi meesha hadda uu degan yahay ku qaabilo marka hadday xildhibaanadii raayigaa keeneen waxaan u aragnay arrin shuruudu ku xiran tahay inay tahay horta waxaanu nidhi xagga guddiga suurtagal maahan oo halkaanu bulshadiisii oo dhan baa madaxweynaha xaruntan ku sugan qayihii kala gedisnaa ee dhammaan dadkan ku noolaa sida ururka dhalinyarada kan haweenka ganacsatada culamaa udiinka golihii guurta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii iyo xukuumadiba marka waxaanu annaga jeclaan lahayn in madaxweynaha uu noo yimaado oon halkan kuwada hadalno qodobka bakiin ku xiran annaga ma ahan nagu xiran cidda uu socdo oo asi uu aqoonsan yahay ayaa la rabaa inuu kala hadlay annaga inuu nagala hadlo maahan inuu nabad ku tegayo iyo inuu nabadlaan ku tegayen annaga ma damaanad qaadi karna kadibna arrintii mudaaharaad ayaa magaalada ka socdo mar haddii la ogaado madaxweynaha inuu dex gelinayo waxaan jirin oo uu u arkayo inay meesha dhinac iyo laba aragtiyood ka jirta taasoo hore loogu tuhmeeyey in asaga uu xamar ka soo abuuray oo maxay ahayde xildhibaankii shariif xasan iyo hawshay wadeen awalba maxay ahayde taagnay taasoo annaga waxaan nidhi naguma xirno laakiin annaga waxaan idiin sheegaynaa inaan diyaar u nahay oon halkan ku sugayno madaxweynaha allaana hadlayna welina halkii baan fadhinaa kaba soo qaad madaxweynaha haddii uu dhinaca kale u tago waatay waayadan laba shir ka socdeen magaalada baydhabo dhinaca kale ayaguna maamul ayaa lagu doortay maxaad ku diidan tihiin si uu u arko bal aragtiyaha idiin dhexeeya xaaladdu halka ay marayso iyo labada dhinac in uu si siman ugu tago oo uu u ogaado waxa ay qabaan wallaahi saaray markaan xaqiiqda kuu sheego halkaan lama aaminsano inay laba dhinacna jiraan lama aaminsano inay laba aragti jiraan dadka waxay aaminsan yihiin shirkan halka sano iyo barka socday miradalka noqday oo dawladdaanu ka soo baxday oo keliya inay deegaankan ka jirto arrintaa kale waxay u arkayaan arrin ayaga lagu dulmayo oo rabitaankoodii iyo ayaka talintoodii lagu carqaladqaynayo marka agaa cidnaha arkin ma lihin laakiin inaynu weydiisto ma aha inuu xagga tegayo inuu xagga tegayo shuruud nagu xira annaga waajibaadka aan leenahay waxaa weeyaan inuu noo yimaado si soo dhaweyna aan wada hadalno haddii uu xaggaa tegayo isaga ayay ku xiran tahay haddii uusan tegaynin ase ayay ku xiran tahay markaa ma ahayn inay magaranaysaa aan mas-uuliyaddeeda qaadi karno hadduu tegaya bakiin dhibta ka imaanayso iyo shacabka iyo isaga wixii maxay ahayde kala qasan doono midda mid annaga aanu qaadi karna maaha ma weerar baa dhacayaad ula jeedaa macnaha marka aad leedahay waxa ka yimaada annaga mas-uuliyaddeeda ma qaadayno weerar ma jira ee shacabkii magaalada ayaa arrintaa kasoo horjeeda oo wadooyinkii oo dhan taagan oo aan doonaynin in maxay ahayd arrimo kale laga bardhigo waxaan jirin lagu dal abuuro marka mudaaharaadka ay shacabka samaynayaan saa la socoto taangiyadii iyo isu socodka ciidamada ayay shacabka isu dhigayaan waxay kasoo horjeedaan in aragti lala wadaajiyo ayaga ay katarintii ay sameeyeen iyo dawladda ay dhisteen ay meesha kasoo baxdo taas oo ay tuhisan yihiin inay dawladda daacad ka ahayn arrimaha halkan ka socda inay carqalad kaga dhigto maxaad damacsantihiin qodobada ugu waaweyn ee aad kala hadli doontaan inay noqdaan dabcan haddii hadda haddaanu isaga is aragnana waxaan rabnaa inaan wada hadalno kadibna wixii aan u gudbinay iyo wixii la yidhaahdo aanu sheegi doonaa haddii aanu asaga is aragna markaa kadib ayaan ka hadli doonaa hadda ma rabna inaan kasii hordhacno kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee lixda gobol maxamuud sayid aadan oo khadka telefoonka magaalada baydhabo ugu warramayay waryahayga zahra cabdi axmed halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington wasiirka maaliyadda ee soomaaliya xuseen cabdi xalane ayaa sheegay in dowladdu ay kordhinaysa dakhliga ka soo xirooda gudaha in ka badan konton boqolkiiba sanadkan waxaa wasiirku maanta hortegay baarlamaanka soomaaliya isagoo u bandhigay miisaaniyadda sanadka soo socda oo la saadaaliyey inay noqoto laba boqol sideed iyo toban milyan oo dollar wasiirka waraysis idaacadda v o ayaa sheegay in ku dhowaad kala badh miisaaniyadda ay saadaalinayaan ay ka soo xirato gudaha dalka khadka telefoonka ee muqdisho ayuu ugu warramay haaruun macruuf oo ugu horreyn weydiiyey wasiirka sida ay dakhligaasi ku soo xiraynayaan dakhligu wuxuu ka imaanayaa wuxuu ka imaanayaa gudaha waxaan ugu talagalnay in aan dakhliga gudaha ka soo galo sanadkan boqolkii konton iyo laba kor u qaadno annagoo bilaabayna canshuurihii beriga oo aan waaye la qaadino joogsaday ilaa hadda wixii dowladda inkamkeeda gudaha wuxuu ku saabsanaa dekeda iyo eerboorka xamar waxaan badacadaha ka dhoofiyey kasoo degaayay waxyaaba yaryar oo khidmado ah marka waxaan hadda soo kordhinaynaa maaragtay oo tacriifooyinkoodii la baaskariyay budgetkana qayb ka ah integral part of the budget afrinti canshuurihii bariga taa marka waxaan rabnaa inuu dakhligu tago adigu ilaa boqol iyo shan iyo toban milyan baan ku saadaalina dakhliga guduhu inuu noqdo waxaa hadda kamid bajed ahoo aan isku hadlaynayno oo dibadda dowladaha saaxiibada ah contributionkooda oo ilaa hadda la isku hadlayn karana waa toddobaatan iyo saddex milyan welina budgetka waxaan ku saadaalinaynaa deficit ah ilaa soddon milyan oo ayadana aan rajaynayno ama in dakhliga gudaha uu kordho ama dowlado kale oon saaxiibanahay iyo hay-ado kale tia inaga kabaa waa garta waxaad xustay wadamo aad saaxiib tihiin oo idinka kabaya dhinaca maaliyadda maxaan ku idhahdaa waxaa horey loo sheegay turkiga iyo norway bal dowladahaas intaad ka heshaan iyo dowladaha kale ee iyaguna idinka kaba dhinaca maaliyadda bal ii faahfaahay dowladda norway actually waxaa nagala shaqeynaysaa system lacagta ay bixinayaan waxaa ka muujisan system aan ka wada shaqeynayno oo la yidhaahdo s f f special facility fund oo loogu talagalay systemkii ay dadyowa deeqda bixiyey iyo dakhligii waxoo dhan la isticmaali lahaa oo oo habkii dowladda iyo dalka lagu soo mari lahaa hadda dalka intaas oo mashruuc baa qolo walba meel iska wadataa oon xitaa aadan mararka qaarkood heli karaynin tiradooda iyo waxa ku baxaya iyo intee soomaaliya soo gaadhiyey inteenba soo dhaafin nairobi iyo meelo kale marka systemka iyaga ah ayaga maaragtay wuxuu xoogiisu yahay taageeradoodu systemkan inuu shaqeeyo marka adigu hadda wejiga koowaad lacag waxaan hadda filaynaa in ay soo wareejiyaan toddobiiyo toban milyana baa ku saadaalsan budgetka taasoo qeybna kabayso shaqaalaha rayidka mashaarkooda qeybna mashaariic yaryaro horumarina lagu fulinayo waa dowladda norway dowladda turkiga waxay weli ilaa hadda lacagta sanadkan ma soo gaarin laakiin waxay ballan qaaday inay bixinaysa shan iyo labaatan milyan oo si gaara loogu taageerayo security sectorka dowlado kaleo saaxiibo sida qatar iyo ciraaq iyo ayagana contribution ka geystay budgetka kuwana olready geysteen kuwana laga sugiyana way jiraan waay waxaa jiray waxaad xustay nidaamkan s f f waxaa kaloo jiray iyadana walaacay qabeen dhinaca dowladaha dibadda oo ku saabsanaa musuq maasuq laba guddoomiye bankina way iscasileen marka bal sida aad dib u habeyn ugu samaynaysaan u nidaaminaysaan nidaamkiina dakhli soo xaraynta iyo bixinta kharashaadka iyo isla xisaabtanka bal ii sharax si kooban horta haaruunow markaan run kuu sheego soomaaliya waxay noqotay meel cid walba waxay doona ka sheegto wararka laga sheegayana ay wada yihiin warar wada negative ah dadka wararka sheegayana xitaa dad soomaaliya yimid iyo dad xitaa dadkan annaga iyo cid lamida midna waraysta maahaane meelahaasay ka qaataan wararka jeebkooda ama meelo kale oo aan soomaaliya ahayn dad ka qaata ama dad dana gaar ah oo matalan dalal meel nolol comfortable oo dad ku noolo mishaarna ku qaata soomaaliya horta dadkaasa wararka noocaasi inta badan faafinaya annaga dakhliga anagu waaba intuu leeyahay waaba intaas wa intaan kuu sheegayo horta dee wax aan qarsanaynaaba wax ishiiba ahaynba systemka waxaan ugu talagalnay inayba nala maamulaan oo hadda ayagaaba maaragtay annaga iyo norwegian iyo shaqaalaha iyaga kulli meeshay wada joogaan systemka naftigiisa financial management systemka waxa la gelinayo waxa ka baxaya dakhliga iyaguna markuu central banka ku dhaco system cad oo ciddi rabta inay aragto leh oo fowjaradiisa leh oo awoodda u dambeysa oo bixinteeda uu leeyahay xisaabiyaha guud ee dowladda wey mushkiladda waxaa weeye aderow nin intuu nairobi reports kaga qoro ama ama new york dan kaa uu noqonayo oon soomaalidan wax laga weydiinayo iyo ishiidayaan markaad aragtidna annaga kharajka iyaga waaba wax yarba shaqaale waxaan la struggle ugu jiraa wixii basic ah si- informationka isagaa marka dawladda soomaaliyana kama imaanayo dawladihii beeqdana siiyana kama imaanayo haddaad soo heshid hal dawladoo leh shilinkaasaan bixino meesh meesha loogu talagalay lama marinin ama ribood lagama lagama keenin iisoo sheeg anaa ka jawaabayay waa waa gartay n sida hadda aad sheegtay dakhliga dowladda soo gelaya iyo wixii ka baxaya dowladdu ma waxay la wadaagaysaa inay la maamulaan xubno shisheeye ama khubaro shisheeye ama dowlada shisheeyaba qaabkaa doonta u dhig arrintaasi heshiis la gaaray miya annaga heshiisyo badan baa la gaadhay dhinaca iyaga commitment badan oo eh, ku saabsan eh, xaggan hufidda maamulka miisaan maaliyadda kobcinta awoodda bangiga dhexe ee soomaaliya eh, waxaasoo idin waa laga wada hadlay eh, intaasoo fooran iyo platforma la keenay annaga horta waxaan qarsanayna maba jirto annagu dee dalku waa dalka iyagoo dee diinna dalka xornimadiisa compromise ku geli maayo laakiin cid waxaan diidanahay maba jirtaba annagu systemkan hadda financial managementiga waa nimankaan lacagta nala geliyey waa iyaga infact waa waan wada leenaho way nala maamulaan way saxayaan hadda way codadkoodiba eegayay siduu systemku u shaqeeyey iyo meelaha u baahan yahay in laga improve kareeyo sidoo kale central banka eh, roadmap eh, lagu hagaajiyay awoodiisa iyo systemyadiisa oo ay weel banku gacan ka geysanayaan eh, bangigii weel banku ku heshiiyeen baa jira arrimo kaloo badan oo aanu ka hadli doono markaan imaado washington baan imaan doonaa shirkii eh, world bank iyo i m f taan ka hadlayno way jiraan annagu waxaan diyaar u nahay eh, inaan dalkan hore uga dhaqaajino meeshuu ku jiro ciddii si daacada rabtay in wax noola qabato waxba kama qarsanayno ciddii rabta dee inay soomaaliya shaabad iskaga dhifato ay sidaa ku jirto ama iyada maslaxadeeda ku jirtana eh, inaana wakti iskaga luminina taanada ka wadano annaga go-aanka iyagu waa sidaa
wasiirka maaliyadda ee soomaaliya xuseen cabdi xalane oo igu warramayay khadka telefoonka ee magaalada muqdisho halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo maxamed colaad xasan
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan duulaanka militari ee ka socda gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa saameyn xun ku yeeshay shacab fara badan oo ka barakacay degaano lagu dagaalamay ama ay ka baqeen in lagu duldagaalamo qaramada midoobey ayaa sheegtay in dad ka badan saddex malyan iyo bar qof oo soomaaliya ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah oo lagu samatabixiyo noloshooda siddeed boqoliyo toddobaatan kun ayuu guud ahaan xafiiska qaramada midoobey ee iskuduwidda gargaarka ku tilmaamay inay yihiin dad gudaha soomaaliya ku barakacay sanadkii lasoo dhaafay toddobaatan boqolkiina ay u baahan yihiin gargaar xafiisku waxa uu niyad xumo ka muujiyey adeegyada asaasiga ah ee dadkaasi ay u baahan yihiin oo weli meesha ka maqan xadgudubyo xuquuqdooda ka dhan ah iyo barakaca sii socda xilli kuwii horey soomaaliya uga barakacay ay bilaabeen inay ka soo noqdaan si iskood ah dalalka deriska la ah soomaaliya ururada maxalliga ah ee gargaarka ka shaqeeya soomaaliya ayaa iyagana qayladhaan ka keenay waxay ku tilmaameen in la yaraysanayo dhibaatada soo gaaraysa shacabka halka la weyneynayo guulaha dagaal ee militari ee la gaarayo haddaba halkay maraysaa xaaladda bani'aadnimo ee soomaaliya waa qodobka aan ku eegayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah aamine xaaji cilmi oo madax ka ah hay-ad ka shaqaysa badbaadinta carruurta iyo dumarka oo marka magaceeda lasoo gaabiya la yidhaahdo s s w c fadhigeedunu yahay magaalada muqdisho inta uu barnaamijka socdana waxaa su-aala weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna marka hore kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa dhowe wa- waa gartay bal waxaad marka hore fikir een, eh, kooban naga siisaa een, eh, xaaladda bani'aadnimo ee soomaaliya iyo waxaad kala socotaan een, dadkiinan gargaarka ka shaqeeya Eh, bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa dhammaan dadka maqlayo inaan salaamo salaanta islaamka ku salaamo Eh, hadda xaalada guud oo soomaaliya soomaaliya ayaa waxay tahay xaalad iska ah emergency ayada dhanba Eh, emergency sidaasa marka wuxuu yahay wax mid een, humanitarian markaas ahoo dadkii ama markay colaaduhu dhacaan ama abaaruhu dhacaan ama daadadku dhacaan baa un humanitarianka emergencygu isku bedelaa ee labaatan iyo eh, shantii sano saddexdii sano eh, intii colaadii dee dawladii dhexe ay burburtay een, xaaladda soomaaliya waxay joogtay marna ma kasoo baxayn inta emergencyga kasoo baxdo ee uma gudbin inay noqoto ay xataa meel dhexe kusii halkato oo economic recoveryga inay soo recover garowso emergency recovery ay ka samayso weli ma aanaan gaarin intaas markii la is yidhaahdo maanta ugu dhowdahaba meel baa wax ka furanhayeen hadda xaaladda maanta markaan ka hadlo soomaaliya gaar ahaan magaala madaxda aan joogno runtii maanta waxay ka mid tahay maalmihii ugu darnaa markaan saas leeyahay waxaa weeye dalkii dagaal baa ka socda dadkii waa soo qaxayaan markasta oo dagal dhacana waxaa safargarooba oo dhibaatadu ay korka ka fuushaa waa haweenka iyo caruurta marka waxaa fiicnaan lahayd in dagaalka la barbar dhigo kaalmo ama mucaawimo ay mahumanitarian loo sudinayo dadka masaakiinta ah oo ku waxyeelooba dagaalka ku waxyeelooba markaan leeyahay waxaan ka wadaa kasoo barakacay meelihii ay deganaayeen dhaawac uu soo gaaray dhibka uu qabsaday waktigu waa wakti jiilaal ah waktiyaasha soomaaliya ay ugu ku jirta jiilaalka bisha maarso waa bilaha ugu kulaylka badan dadkii jiilaalkii joogay oo soo qaxay hadda waa garan kartaa sawirka halkaas ka muuqanahayo waxaa aada iyo aada isku soo tarahaya dadka xeryaha qaxootiga oo aan ka shaqayno kusoo saa-idahaya ayadoo saa-idkaas aysan looguba talagelin maba loogu talagelinba wax talagala oo dadkaas ilaa waa la ogaa marka qorshaha dagaalka la sameynhayo waa inuu barba yaallaa dadka qaxootigaa ma biyaha loo dhaamiyo cunaha loo aruuriyo ilmaha ku jira wayeel baa ku jira bulshada qaybaheeda iyo jajkeeda kala gedisan qof jirin baa ku jira hadda markaan soo tegaya waxaa la iisoo sheegay gabdho meel dhexe kusoo umulay oo maxayse jidka dhexe ay fooshi ku qabatay marka halkaasay maraysaa haddaad xaaladda maanta xamar ay ku sugan tahay ad weydiiso wa wa waa gartay waan usoo noqon doonaa su-aalaha kale dhegeystaha qadka ku jira oo aragtidiisa nala wadaagaya dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso waa shariif cali oo jooga degmada burcaan waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo amina iyo kale aan usoo jeedinayo dowladda soomaaliya ha aragtidii aniga ku aadan arrimahan ninka la yidhaahdo dagaalkan dhacaya oo dadku badan ay ku barakaceen runtii waa arrin aada iyo aada looga xumaado dowladu waxay qaadato go-aan keliya inay shabaab magaalooyin ka qabsato laakiinse kuma aysan fakerin dadka ka barakacaya degmooyinka shabaab laga qabsado oo doorka ku barakacay oo xilligan lagu jira bishii maarso dhammaadkeedii arrimo dini aadanimo oo la gaarsiiyo dadka waxay ku barakaceen gobolka galguduud hiiraan waxay kaloo ku barakaceen shabeellada hoose intaba ninka la yidhaahdo arrimo bini aadanimo xunah ka jirta waan arrin runtii aada iyo aada looga naxo dowladdu keliya halka ay ku go-aansatay shabaab inay nin kale la dagaalanto meelahaas ka bixiso dhankeeda kale dadka meelahaas ku barakacay oo biyo la-aanta ku haysato oo la sheegayo in haweenkii ay jidka ku umulayaan oo ninka la yidhaahdo ay haysato xaalad dhiig bax ay ku sugan yihiin arrimo gurma deg dega oo markaad ciidamada meesha tagaanba gurma deg dega laga fidiyo ma aysan siin marka runtii arrintaas waxaan dhihi lahayna waa arrin ninka la yidhaahdo dhankeeda kale oo dhan dhanna way ku fiicantahay dhanna way kuxuntahay dhan way ku fiicantaho in la dagaalamo bish dowladda kasoo horjeeda way fiican tahay laakiinse dhan bay kuxuntahay waxaa waaye dhankay kuxuntahay waa dhanka xuquuqul insaankii ayaa hoos u dhacay oo dadkii ayaa dayacan aamin waxaa dhihilahay dadka waxaa kiin ka shaqeeya arrimaha xuquuqul insaanka dadkan kusoo barakacay waa arkaysa ninka la yidhaahdo gobolka banaadir waxaa kaloo jira dad badan oo degmooyin kale ku barakacay sida gobolka kaan sheegnaba gobolka galguduud gobolka hiiraan gobolladaas dad ku barakaco badanaa jira oo soo gaarin muqdisho oo xeriyooyinka muqdisho keliya aan soo gaarin laakiinse guryahoodii iyo meelo ka baxsan xerooyin ay ka samaysan yihiin ma jiraan badanaan waxaa laga hadlaa dadka xerooyinka muqdisho keliya ku barakacaa laga hadlaa ma jiraan dadkaas gobollada kale ku barakacay wax ayaga ajende ah oo loogu talagalay oo gobollada nabadu ka jirto loo sii marsii karo dadkaas lasii gaarsiinayo ayagana ama xerooyin looga furayo ama ninka le dhibaatooyinkooda lagu xalinayo tuulooyinka ay ku barakaceen looga daba tegayo waxaan siinayaa aaminaan siinayaa waxna waa wax dadka soomaalida wixii isxilqaama iyagu ay bixiyaan waxna waa wax humanitarianka ay bixiyaan donoriska marka ilaa iyo hadda iyagu ayagaa wuxooda hadba ereyaba u sameeya u allokeed gareeya gobollo waa jiraan ay wax loo allokeed gareeyo ilaa iyo hadda loo sheegay laakiin banaadir iyo gobolada dhexe sida galgaduud oo kale iyo kuma jirto kuma jiraan laakiin hiiraan iyo doolow iyo meelahaas iyaga humanitarianka loo ay islahayeen waa usii darnaanaysaa maxaa yeelay waxaanu dagaalkaanu waa dagaal hadda dhacay marka meelahaas iyagu calaameeyeen ma aqaan hada hadda wixii ay qaadan doonaan oo oo qorshe ah oo ku xiga laakiin waa intii hore hadda ma eh, sameyn marka annagu waxa aan jeebka ka bixina maahana wixii wixii aan raadinay wixii la ordo iyo wixii muslim waa uun iska waa u hadalnaa dadka maahane annaga xoola aan meel ku hayna kama soo bixina waa u u dadaalnaa waa la orodkaasaan dhinaca ka galnaa waa gartay Een, markaad fiiriso wararka idin kasoo gaaraya baayo bakool oo kale hiiraan eh, hadday noqon lahayd shabeellada hoose Een, warbixinada dadka idinla shaqeeya ee gargaar ka shaqeeya ay kasoo sheegayaan een, maxaa ka mid a waxyaabaha aad, aad maqlaysaan wallaahi waxaa ka mid a dadkii hadda ee qoryool iyo dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay dadkii waa soo baxeen xaasadkii beerihii bay dhaafi waayeen meel dhexe ku go-doonsan yihiin ee lama socon karo oo dadkii baabuur ma jirto oo ee, ee, dadkii baabuur ma haystaan Een, wixii waa caruur iyo haween iyo dad jilicsan dadka inay soo gaaraan xamar ayadu waa hooyadii qof walbaa wuxuu soo higsanaya inuu xamar yimaado mar marka dadku way ku adag tahay siday usoo gaari lahaayeen magaalo madaxdii iyagoo habaqla ah oo isdaba jooga ayay dadkii kusoo bilowdeen hadda xamar soo galhayaan waxaa naga soo gaaraya marka inay dadka dhib qabaan oo ay dhibtoon yihiin oo ay xataa halis u yihiin inay cudurro ka dilaaci karaan maxaa yeelay waqtiga kulul waad ogtahay waqtigan waxaa dilaaca shubanka ilmaha iyo waxaasaa dilaacaya mar haddii wix- waqtigu uu kulul yahay ee meel banaanana lasoo roobto waa waqtiyaasha ay cudurradu ka dilaacaan marka xaaladdu ma ma qurux badna Il- alla la leeyahy allaan leenahay laakiin dadka xaaladda ku sugan yihiin ma qurux badna waa waa waa gartay aad baad u mahadsan tahay dhegeyste kalea nagu soo biiray dhegeyste een, magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso adoo raalli bismillahi raxmaani raxiim Eh, magacayga waxaa la yidhahdaa cumar yuusuf axmed eh, oo ku magac dheer cumar shaafi Eh, waxaan ahay ardayda eh, ku sugan eh, magaalada boorame gobolka awdal ee waxbarashada usoo doontay runtii horta marka laga hadlayo xaaladda biniaadantinimo ee soomaaliya waxyaala badan bay eh, in la eego doontaa Eh, maalmahan dambe eh, waxaa buuxshay idaacadaha tifiyada newspaperska iyo dhammaan aaladaha warbaahinta eh, warka tehiya Eh, guulahay sheeganayaan madaxda dowladda Eh, hase ahaatee waxaa waxaa nasiib darro ah iska indhatirka xaaladaha biniaadantinimo Een, waxa keliya ee dareemi kara waa inta dareenka iyo dubaafka wadannimo ay ku dheehan tahay Een, iminka iminka waxa u dambeeyey waa gobolada een, ay dowladdu sheeganayso inay ka horeysay een, al-shabaab Een, runtii dad badan baa jira oo halka ku barakacay Een, waxyaalo badan oo u baahan Een, waxyaalo badan ay ka dhiman yihiin Een, waan moognahay bilaha kan waa bilihii guba Een, maxaan ku idhahdaa Een, roobab baa da-aya Een, dadkii ma haystaanin Een, gobol Een, maxaan ku idhahdaa hooy Een, sidaas in lamida waxaa la socda dagaalo iyo xabado oo ku dul socda Een, haddaba taa waxaan u arkaa nasiib darro ee soo wajahday soomaalida Een, iyo dhammaan Een, dowladdana waxaa leedaaba inay iyadu ku sifaanayso oo oranayso guulaan gaarnay iyadoo aan eegeyn shacabkeeda oon u furayn Een, dowladda waxaan leeyahay war een, dadkan aad een, cayrsanaysaan al-shabaab Een, maxaan ku idhahdaa dadkaad ka cayrinaysaa waad leeyihiin xorriyad baan u doonaynaa oo iyadaan iyadaanu xoreynaynaa waa dad shacabka soomaaliyeed Een, haddaba shacabkiida waxay idinka baahan yihiin nabadgelyo Een, maxaan ku idhahdaa waxay idinka baahan yihiin daryeel haddaba intaa waxaa moodaa in laska indhatiray Een, marwa aamina een, sidee looga hortegi karaa barakaca dadka iyadoo ay barbar socdaan xoreynta een, dhulka oo ay dowladda xoreynayso dhulkeedii Een, su-aasheeda koobaad waa taa waa Een, waa waa talabaad gartay waxay taas tahay- taasaan ku horumaraynaa marka ugu horeysa Een, waxaan siinayaa aaminaan siinayaa hadda waxay ku xiran tahay berdu markii ee, anigu military ma ahay moog tahay laakiin anagu talada aan ee, ku bixin lahayn een, sida dadka loo gargaaro dadku waa soo in loo sahlo oo xataa baabuur jidka inta loola istaago dadka biyay cabaan caanay cabaan wax laga horgeeyo dadku markuu qabatoomo waxa ma cuni karo waxa cunaa waa biyo iyo caano caruurta baabuur loo geeyo lagu soo qaado meelaha nabdoon hadda meeshii nabdoonna la keeno tartiib tartiib loosoo daadguriyo loogu talagalo dadka gaadiid u gaara meerka istiraatiijiyada dagaalka la gelayo in ay barbar socoto ee gaadiid dadka uu leeyahay oo lasoo saaro askarta loo reebo ama ilmaha iskoolka ardayda iskoolka hore koob waxbaa la si- nidaam baa la sameeya barnaamij baa la sameeya ilmaha iskoolka hala diyaariyo dadka hala diyaariyo la yidhaahdo soo daldala takhaatiir ha la wado ee in in istanbay laga dhigo oo ilaa emergency la gelayaa dagaalka weligood waa la socotaa in maxay te- ee- ee garga- ee qaxootigu imaanayo marka waxay ahayd in la sameeyo oo ay dowladdu samayso ama dadka dagaalka ee- ee- ee amazon ba dowladda different kula jirta waa ogyihiin waa human being bay ka yimaadeen marka si- sida dadka loola dhaqmo sidii dadka loola dhaqmo dadka waa la rabaa dagaal baa dhinaca ka socda dhinaca kalena ilmaha iyo carruurta ayagoo hadda waa- dagaal ma gelin dagaalna kuma jiraan eeg la nooleeyo oo barnaamijyo loo sameeyo oo meelo dandhooyin loo dhiso wax un loo qabtay ahayd ilaa qorshaha waa uu socday ma umaleyna in wax laba maalmood iyo saddex maalmood lagu fakeray maahan balaan degsanaaba oo ay ku shaqaynayaan dowladda iyo iyo qolada la socotaa marka waxyaalo badan oo dadka haddii la rabo dad in la kaalmeeyo si loo kaalmeeyo lama waayo laakiin waa inay jirtaa in horta la fahamsan yahay in dad jiro dhibaatoonhaya dhaawacmahaya hadda waxaa isqoys dhan baa han islaam oo dhaawacday dhaawacuu ka hartaa la yiri waxyaalahaasoo kale waa disaster wax laga xanuunsado weeye marka dad loo naxa inay jiraan baa la rabaa dadka lala diray keliya in loo jeedo maahane dadka laga naxayana oo marasta ah oo jilicsan oo ku dhex ku dhex dhimanahaya labada xoog oo isu jeeda in la helaa la rabaa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay dhegeysto kale aad nagu soo biiray dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso waa mahadsan tahay colaad magacaygu waa luqmaan waxaan joogaa dalka switzerland gaar ahaan magaalada beerna waan salaamaya martida barnaamijka marka xigta haddaan ku bilaabo horta dadkan soo barakacaya ama barakaca kuba ku badanaya geyiga soomaaliya gaar ahaan koonfurta soomaaliya aniga ahaantay waxaa wax ka qaban kara mujtamaca ay ku dhex nool yihiin waa mid midda labaad waxaa wax ka qaban karaa siyaasiyiinta iyo cuqaasha dadka qofka markuu soo barakaco wuxuu u baahan yahay qof soo dhaweeyo qofka deriska hadduusan soo dhaweynin ama wax la qabanin ama soomaalidu way iskaalmaysaa is iskaalmaysan barakaca inuu nagu sii ziyaadiyo dadka masaakiinta ama nunuudu ziyaad mahayne ma naakhusaayo iyo dagaalada ka jira geeyo soomaaliya waa point pointiga labaad hadalka haddaan aan sii wato su-aal ayaan ka qabaa sidee marka waxa loogu qaban karaa dadka soo barakacaya ama gargaarka loogu fidin karaa iyadoo la og yahay meelaha qaar inay joogaan laga kala tago ama qayb dawladda ay ka taliso ama qayb ay ragga shabaabka ay ka taliyaan sidee baa anaga ugu qayb qaadan karnaa waa su-aasha horta waxaan rabaa su-aashii hadalkii uu ku bilaabay markii hore aan uga jawaabo wuxuu yidhi dadka waxaa la rabaa dadka jooga xamar haddaanan qaldanayn inay dadka kaalmeeyaan oo soo dhaweeyaan waxaan rabaa inaan u sheego wiilkayga dadka xamar jooga xamar annaga waa joognaa waa deganay dhexdiisa waxaan ku nahay i d b s annaga qaxooti ku dhex ah anuu guriga tegin meel baan joogaa xamar ma furna xamarkii uu ku fakeraya maaha xamarka aan joogna waa xamar yar oo meel yar aan ka joogno sababtaasaa keenta dadka inay meel isku buurtaan oo ay xoog kama lama tabeen xamar hadduu isku furan yahay waxaan dhan lama tabeen waa liqi lahaa qofba qof buu hayn lahaa marka horta xamar oo dadka jooga bar waa qaxooti oo waa la iskor saaran yihi saas waxaan rabaa inaan informationkaas siiyo midda labaad meel khatara oo aan wax la geyn karin dadkuna kuma noolaan karaan oo ma joogi karaan wixii inay gargaaro rabaanna ma geyn karaan laakiin dadku way soo baxaan xamar oo dhan meeshii laga bilaabo jaamacadihii jaamacaddii gahayr iyo caradii ka banaanay tribuunkii dadkii baa daadsan ilaa afgooda laga gaarhayo dadka geeda hoostooda ku jiraan halkaasaa teendhooyin looga dhisaa halkaas markay soo gaaraan waa la waa la tari karaa ay soo dhawaadaan meel aan dhib jirin laakiin meel xabad ka dhacayso qofna nafta kuma riskiyaarayn karo ma geyn karo marka waxaa wax la taraa marka ay iyagu soo durkaan waa laga daba tagaa oo dadka hay-aduhu waa tagaan intaas daawa wixii wixii tabarah waa marka qaxootigu si u degaan rabaa inaan aan ka siiyo picturecaas aan u dhigo markay degaan hadda dadka waxaad mooday dadki waa degeen waxaan ka sameynaa annaga dumarka dhibka loo geysto oo la kufsado annagu urur ahaan ayagaan qaabilnaa waxaan u samaynaa center harqaamaan barnaa waxbaan u samaynaa waxaad mooda waa lasoo kabanahayey waxay dadkii waa soo kabanahayeen oo abaartii ku dhifatay iyo colaadii two thousand elevenkii laakiin wixii baa mushkiladii jirtaa waxay tahay daadku hadduu soo saa-idahayo xal ma heli karo waxay wixii baa soo marka la yidhaahdo hadda waa la nafisay wixii baa imaanaya marka iyadoon dadku aysan soo gaarin meel wax laga gaarsiin karo qofna meel hol aysan ma geli karo qofkii rabaa ha haysteen wa waa gartay aad baad aad baad u mahadsan tahay dhegeystahaasna waa waa waa mahadsan yahay waxaan rabaa marka su-aashan ugu dambeysa xaggaaga inaan ku weydiiyo oo ah dadkan soo barakacaya ilaa iyo hadda sida dagaaladan u bilowdeen wax wara oo idinka soo gaaray tacadiyo la geystay ama kufsi gabdha loo geystay wax kaysas oo aad diwaange diiwaangeliseen ma jiraan hadda waxa cusub oo soo socda hadda waxay soo bilaabatay wiigaanay soo bilaabatay socodku annaga m dad baan u dirnaa oo riboodyada noo keena riboodyana waa naloo keena kuwa kalena waa sugaynaa haddii alla yidhaahdo marka ma dhacayso tacadis la-aan waa dadku waa dayacanya aniga mar walba islahay waxaan idhahdaa dumarku dayac badan buu qabaa mar walba mar walba saasaa idhaa dumarku dayac badan buu qabaa xiriir ku jira ama ha soo lugeeyeen ama ha soo dhinacna kuma fakadaan marka had waa dad iska dayacan weeye marka waan ogaanaynaa haddii ala yidhaahdo markaasaan haddii ala yidhahdo daataan gashanaa daatada gelinayna anagu wax kale kama tari karno wixii aan wax tari karno aan u heli karno waxna wixii aad awoodayaan u qabanaa waa waa la xanuunsanaa qofka aad la xanuunsato waxbaa tartay nacam haddaan heli karno waxna waa kuu keeni lahaa weeye aad iyo aad ood mahadsan tahay Eh, ka qaybgalkaaga barnaamijka wicitaanka dhegaystahana waa kaaga mahad celinaynaa adigana aad baa umahadsantaha aad baa umahadsantaha intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ahayd aamine xaaji cilmi oo madax ka ah urur ka shaqeeya badbaadinta dumarka iyo caruurta oo marka magaciisa lasoo gaabiyo la yidhaahdo s w c oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho inta uu barnaamijka socdana aamine waxaa su-aala weydiinayay qaar ka mida dhegaystayaasheenna inta aan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaa xasan aad iyo aad buu mahadsan yahay haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii hiddaha iyo dhaqanka waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal dadka daneeyaa siday og yihiin ujeeddooyinka maansada digashada ayaa ka mid ah waxaa lagu digtaa ruux aydun col ahaydeenoo siduu calidhuux odhan jiray markuu kaa gacan sarreeyey aan kuu turine kuu daraa mar dambana intay adiga kuu soo martay aad ka aarsatay amaba ay waayuhu kaaga aadheen taas ayaa ugu badan sababaha ay digashadu ku timaaddo sheekada aan maanta idiin hayaase way ka duwan tahayoo sabab kale ayay leedahay waa sabab siyaasadeed waa bilowgii kontonnadii qarnigii labaatanaad dalka oo idili wuu karaya in yar mooye ummaddu way isku carooro dadku way isku wada uur erayo kooban ayaa ruux walba debnaha ka saaran gobonnimo midnimo calan iyo cudud xisbigii kulanka dhallinyarada soomaaliyeed ee s w l ama leegan loo yiqiin ayaa iftiinka u sida isaga ayaa markuu doono dadweynaha kiciya markuu doonana fadhiisiya waxaa hoggaanka u hayay rag iyo haween aan aqoon badan lagu kuuyi jirin ha yeeshee lafta iyo luddaba ay daacadnimo buuxisay ujeeddada weyn ee halganku waxay ahayd midab uu lahaadaba gumaysiga in dalka laga xoreeyo dabadeedna jamhuuriyad xor ah intay dhammaanteed ku midowdo ay noqoto qaran xoog leh oo ay dunidu tixgeliso laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii markii dhidibada loo taagay ujeeddada oo qura ayuu ururkaasi dadweynaha soomaaliyeed ka dhaadhicinayay si la yaab lehna wuu ugu guulaystay waxaa ammaanaa ruuxii mabaadi'diisa inta qaata haddana dhaqangelintooda ku hawshooda waxaa la daraabi jiray kolba kii ay soori qaaddo ee gumaysiga la safta una basaasa xooga gogobonnimo oo dirirka ah wixii himilooyinka ummadda dhabarka u jeediyey waa la yiqiinay tuka cambaarla iyo wax farta la isugu fiiqo ayay ahaayeen bulshaweynta ka sokow xigtadooda ayay dayre ka noqon jireen maxaa yeelay sannadahaas wada dhalashadu abtirsiga kuma dhisnayne waxay ku dhisnayd halganka qarannimada iyo midnimada loogu jiro naf iyo maalba inaad u hurtaa ma kugu jirtaa kolba dadka intii ay ujeeddadaasi ku weynayd ayaa walaal iyo xigaale isu ahaa maamulladii gumaysiga intay raacdayna waxay u arki jireen nacab in lala diriro mudan oo haba kugu ekaadeena shisheeyaha ay u adeegayaan iyo iyagu aanay waxba ku kala duwanayn aan haddaba sheekada hoos ugu daadege nin soomaaliyeed oo ka mid ahaa intii waxsiinta gumaysiga ku gumowday nacaybka soomaalidana uu waraabsiiyey ayaa si xun wuxuu u lugoyn jiray dadkii leegada taageersanaa maamulkii talyaaniga ee xamar ka jiray ayuu garab u noqday sidii jiritaanka xisbiga loo wiiqi lahaa amaba dadweynaha ku soo biiraya loo niyad jabin lahaa ayuu ku fognaan jiray mar uu qabyaalad dadka tuhun ku kala geliyo mar uu madaxda warar beena ka faafiyo mar uu dhallinyarada horseedka ah xabsi la raadso oo saraakiisha gumaysiga uu u gacan geliyo wax uu ula haray ma ay jirin sababahaa dartood ayuu ninkaasi bulshadii gobonnimadoonka ahi dayre kaga noqday inkastoo abaalgud ahaan maamulkii gumaysigu xafiisyadoodii xamar uu shaqo wacan ka siiyey muddo hadduu shaqadaa ku jiray isna mahadiyey oo soomaalidii kale laga ladnaysiiyey ayaa sabab aan la garanayn darteed inta si xun loo qoonsaday badda lagu dhuftay lagana fogeeyey xamar iyo u dhowaanshaha madaxdii maamulkii gumaysiga ee uu jeclaa xilligaa isaga ah shaqaalaha dowladda kii loo cadhoodo waxaa laga tuuri jiray gobolka mudug inta uu ugu sokeeyo gobolka badhina uu ugu shisheeyo kun iyo shan boqol oo kilomitir magaalo xamar u jirta iyo bandarqaasin ayaa laga tuuray bulshadii gobonnimo doonka ahayd iyo lagadii hogaaminaysana waxay taa u arkeen hiil xagga eebbe uga yimid waxay aad u sii rumaysteen tubta toosan inay iyagu hayaan soomaalida tirada yar ee gumaysi taabaca ahina ay tahay mid uu tacabkeed ninkii isaga ahaa markuu halkii loo beddelay tegey ayuu isla hadlay quursigii iyo daymadii naca huwaneyd ee soomaalidii xamar joogtay uu ku qabay wax la mid ah ayuu tanna kala kulmay malaha taar ay leegadu ka sii hormarisay ayaa waxaa laga akhristay lugooyadii uu bulshada gobonnimo doonka ahayd u soo geystay iyo siduu gumaysiga ugu soo manjaxaabiyey waa la wada gooyeyoo waa la wada kuuray waa loo jir xumeeyey oo qofkii uu ka soo horbaxaaba wadiiqaha uu soo hayo u banneeyey markuu waayo cid la saayirta ayay noloshiiba dacar u dhadhantay wuu waraacay bahalla aan muuqanin markay hoosteeda kaga sharqameen ayuu gogashii iyo jiifkiiba ka cararay markuu hurdo maagaba dadkii uu basaasay ee taladiisa lagu laayey ayaa qof qof u soo dul joogsada markaas boqolkiiba jinnigii isha caddaa ka nacbaaday bilo yar kadibna socodkiiba wuu tahli waayey goobtii shaqadiisa ayuu soo gaari kari waayey waa la ishaybiyey showwar baan loo hayni saddexdii maalmood ee lasoo dhaafayba xalaarug buu ahaa show waa nin aan cidina u xilqabine xanuun iyo gaajo wada jira ayaa u heshiiyey show shaqaalaha xafiisku markan ay isweydiinayaan nin noolba ma aha oo waa hore ayay naftiiba kala hadfeen haddase dhimayayso in la aasa ma aha wax hawshaa u soo degdega oo soomaali ah ayaa la waayey culummo iyo caamaba in la kafno oo inta god loo qodo lagu tukado dabadeedna lagu rido ayaa la isla garan waayey markuu noolaa sidii laga yeeli jiray markuu dhintay loogama roonaan ilaa maanta wuxuu meydkiisii ku dambeeyey cidina dhab ahaan uma oga ha yeeshee waagaa soomaalidii boosaaso joogtay waxay u badnayd in aan cidina aasin waana warka xamar soo gaaray ee leegada iyo dadkeedii lagu soo warramay waayadaas maansayahankii damiirka ummadda lagu tilmaami jiray cali xuseen xilsi waa warkii uu sida weyn ugu farxay ee ka soo saaray masafadiisii digashada ahayd ee beryahaas sida deg dega ah loo wada qaybay wuxuu cali masafadiisa inoogu sheegayaa inay dhab tahay oo ninkaas geeriyooday aan cidina aasine sida neef bakhtiyey uu dugaaggu u cunay soomaalidana wuxuu ku canaananayaa howlihii halganka gobonnimada inay ka gaabisayoo xaruntii leegada ee habeenka axadda buuxdhaafi jirtay uu dadku haatan teelteel ku yahay dhulka oo ay la ahayd inuu hiil la'yahay xalay habeenbarkiina inta gogasha kula soo fadhiistay u cawdayna wuu u dayrinayaayo inaan cidina u maqnayn ayuu u sheegayaa taas ayuu ka hormarinayaa dulucda masafada oo sidaan soo sheegay ahayd digasho ku jeeda ninkii gumaysi raaca ahaa ee markay naftu daysay bulshadii ay ku dhex daysay cid aasta ka waayey qaybo masafadaa ka mid ah ayuu cali xuseen ku yidhi in dhaweydba digisyoonkan dadku kuma dhammaanine wixii leeg guddoonayay baa ragna laga daboolay qalbigii damiinihi docna kuuma raaco eh nin ibliis la daawaystay wacdi kuma dawoobee dhulow yaa ku daafici dadkaagii xumaaye cambarkii dushaadana rag kale iska daaqaye dahabkaad lahayd baa dibad looga saaraye ilmo kaa dareertiyo wax dhan baa dadaashaye oo aadna didisaye waa lagu dayaacaye haddii aan durriyadaadan diirku kuu dhaqaaqayn oo ayan waxaa dooni duhur kuu dhammaynayn dacwigaaga iga daah waxba ha i dagaaline intaa markuu yidhi ayuu u soo jeensanayaa ninkii boosaase ku dhintay dadowsa maqal nin dulin qaaday waxilow dambeeyee xaqu hadduu ku soo degana ninna duugi maayo e qabrigiina loo diidiyo ku dabooli waaye e wax dabayshu noo keentay indhir waa dariigay diiwaanka kuma yaal shaafici nin diidaye dariiqooyinkii dhaaf nebigana dafaaryaye dala malaha aakhiro ifkana darajo beelyaye doofaar wadkii helay u dubaaxin mayno e hadduu daanka buuxsadayna rabbi waa ka daadshaye ninkii saa damcaaye ee dubka sare madoobow waan kula dardaarmaya dacwigayga maqaroo ha ku daya ninkaa hoogay dhulkuyuu ku diidine dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax xali idaaja oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey aad iyo aad buu mahadsan yahay haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ganacsiga hargeysa waxaa inoogu soo diyaariyey ismaaciil xuseen farjar
boqolaal habla ah ayaa guryahooda ka baxa si ay ugu shaqeeyaan qoysas kale una helaan dakhli ay noloshooda iyo tan qoyskoodaba ku kaabaan maadaama ay yihiin hablo duruufi soo saartay qaar badan oo ka midii waxay la kulmaan xadgudubyo loo geysto iyo weliba inay heli waayaan mararka qaarkood lacagaha ay ugu shaqeeyaan guryahaas waxaa taas dheer in hablaha shaqaalaha ah laftoodu ay mararka qaar ku kacaan xadgudubyo ka dhan ah qoysaska ay u shaqeeyaan arrimaha ugu waaweyn ee dhibtu ka taagnayd ayaa ahaa iyada oo aan habluhuna lahayn cid si toos ah uga mas-uul ahayd markii ay shaqada bilaabayeen halka qoysaska loo shaqaynayaana aanay ka cabsoonayn cid uga daba timaada haddaba xilligan waxaa la furay xafiis noociisu ku cusub yahay magaalada hargeysa kaas oo kulminaya hablaha shaqada doonaya iyo weliba qoysaska raadinaya hablo u shaqeeya xafiiskan oo ay madax ka tahay gabadh lagu magacaabo shukri xasan jaamac waa mid u dhexaynaya labada dhinac waana xubinta aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeenna ganacsiga ee toddobaadkan waxaan haddaba xafiiskeeda ku booqday shukri xasan jaamac oo aan ka waraystay bal sida ay ku hindistay adeegan cusub iyo weliba waxa ay qabato halkan waxaa iiga furan xafiis xafiis aan usoo gaabiyey tribal e adeegga aamin sarvice waana sarvice hawshan qabanaa weeyaan oo dalku u baahan yahay runtii aad iyo aad loogu baahan yahay baahida keentay maxay tahay inaad xafiiskan furtaan maxaa maxaa markii hore kugu dhaliyey waxaa igu dhaliyey inaan xafiiskan sarviska ah inaan furno waxaa nagu dhaliyey runtii baahida markaad u fiirsato dalka baahiyaha badan ee dalka uu baahan yahay una baahan yahay in loo qabto oo ah loo shaqeeyihii amba shaqeeyihii oo u baahan in la kulansiiyo oo inta badanna aanas helin ana ahna shaqooyinka ugu muhiimsan dalka runtii qaybta muruqmaalka markaas sidaas awgeed ayaanu fikirnay runtii inaanu inaan bina- u furno shicibka marka n dee hablaha n xaafadaha ka shaqeeya ayaa dee inta badan xaafadaha geysaan bal horta marka hore se idinku yimaada idinku shaqaalahana dee dadka kale u geynaysaan idinka se idinkusoo idinku yimaada xafiiskiina marka hore ay kusoo ogaadaan runtii waxay kusoo ogaadaan horta soomaalidu waa iska indha warkana maasha allah waxay isku gaarsiiyen qof wax maqlaya inta badan aad bay warka wa- laysku gaarsiiya magaalada maogta marka runtii iyagaa noo yimaada xaysiis waan bixinay iyagaana iskeena waayo waa baahi dalku u baahan yahay kana maqan aadna iyo aadna loogu baahan yahay taas waabay u yimaadaan inantii idiin timaada maxaa ku xidhaan mar- marka ugu horreysa inaan idiin timaado ay doonayso inay xafiiskiisina la soo xidho si cid kale ugu sii shaqayso waxaan ku xidhnaa marka ugu hore saddex xafiiska shuruuduu leeyahay ay- shuruud ay waxaa jirta inanta ay leedahay shuruudahaas oo dhan ayaanu runtii u sheegnaa markaan u sheegno shuruudaha hadday kasoo bixi karto amba carqa- waxa iyaalaha aan aan- aan u sheegin ay kasoo bixi karto dee shaqada way qaabili kartaa haddayna kasoo bixi karana de waa way iska tegi kartaa marka hadhuu yaa qaadaya mas-uuliyadda inantan oo kale xaafad baa geenaysaan oo cid baa idiin imanaysa oo cid baa usii shaqaynaysaan idinkana waxaa laga yaabaa maarkaa inaad kulanteen sideeba damaanada inantaa loo qaadi karaa runtii walaalo inta badan aan habluhu berigi horeba dee damaanad bay ku shaqayn jireen iminkoo xafiis loo furayoo maasha allahna aan damaanadeedii buuxda amba ehelkeed amba qof shaqeeya amba qof ay xusku yihiin oo runtii laakiin shaqeeye xitaa maaha qof xaafad iska fadhiya oo damaanad buuxda ayaan ka qaadnaa qofkaasa mas-uuliyadda loo raaciya inantii inta badan dhibaata ma timaado laakiinse waxay garan waayeen way ka tagaan laakiin damaanadooda buuxan ka qaadnaa dabcan dee inantii qoys kalaa idiin imanaya oo inan shaqaale aa doonaya halkaasaa iskaga dartaan inantii guri bay tagaysaa mararka qaarkood waxaa aada looga cawdaa in in hablaha mararka qaar dhibaatooyin soo gaadhaan een, ama hablaha qudhooda dhibaato geystaan sidee baa ugu warhaysaan mise idinka waxaa idinku dambaysa marka aad labada qoys ku dartaan labada qof labada dhinac markaynu damaanadii buuxda aanu isla eegno iskuma darno judhaba iskuma darno ma eegno inantan iyo da- waalidkan uu isku baahan yahay laakiin labada dhinac horta waanu eegnaa interview waan ka qaadnaa waalidkan inuu waalid wanaagsan yahay inantan ha- hayn karo inantan inay inan wanaagsan tahay oo shaqadan kasoo baxaysa amba shuruudahan furna ay kasoo baxayso wixii carqabad kama hadhno ilaa iyo intay wada joogaan wixii dhibaato ay timaadaa annagaa u dhaxa ah annaga ana waraysanna oo ku nidhaahno wixii dhibaato aad garan weydo adoon cid nala dagaalamin cid na caayin nala soo hadal oo noo sheeg wixii dhibaato annaga waalidkii la hadlaynaa haddii waalidku uu xalin kari waayo weeyaan annagaa u dhaxa kamana hadhno waana la socno waana ka warhaynaa laakiin shukriya waad la socotaayo dee hablaha marar badan dhibaatooyin baa guryahan ay tagaan kasoo gaari jiray mayna haysan cid u dooda ama xuguda waayo inanta iyadoo iska socotounbay reer u tegi jirtay waxaa laga yaabaa lacagteeda inaan la siin jirin waxaa laga yaabaa in shaqo ka badan intii ay ku heshiiyeen waxaa laga yaabaa nabaro in ama dhibaatooyin lasoo gaarsiin jiray duruufahaas o dhan waxay ahaayen kuwo lasoo gudwanada arrimaha iyaga midinku jiraan inaad bal hoos u dhigtaan dhibaatooyinka ama halisihii ay habluhu soo food saari jireen aad iyo aad aad iyo aad walaalo inta badan waa run dhibaatooyinka hablaha iminka ii yimaada dhibaatooyin fara badan bay runtii ka sheekeeyaan oo ku soo dhacay amba hablo kale ku dhacay laakiin intii iminka aan furnaa runtii muddo ah sanad aan iminka aan furanahay ha- intii inan aan geeyey meel shaqo geeyey aa, wax dhibaato amba ciqabad oo timaadaa ma jirto runtii laakiin way jiraan dhibaatooyinka lacagta loo diido hablihii qaar ya- gacan la saaro waxyaalo badan lagu sameeyo laakiin inta badan iminka ma aragno mana arkin welina lamaan kulmin maadaama aan- aan- aan shuruudahayaga adkeenno waa adeeg ku cusub magaalada hargeysa iyo somalilanba markaynu eegno oo dee xilligan baahi badan oo taallo inta badan dadna waa shaqadoon dadna waa shaqaale raadis oo labada dhinac bay bulshadu u dhexaysaa En, ma isleedahay en, waa waa mihnad cusub oo dad badani ay shaqo loogu abuuri karo dad kala duwan ma isleedahay en, fikirdan cusub
haa runtii een, sarfiskan waa run dalka uu ku cusub yahay horena loogama baran horena umuu jirin dadkuna aad iyo aad iyo aad ayay ugu baahan yihiin habluhu specially horta iyagu marka ugu horeysa waxay u baahan yihiin training fara badan bay u baahan yihiin inaanu training siino trainingka waan bilaabaynaa xaafado oo keliya runtii iyagana horta maba geyno laakiin hay-ado waxaa jira aan contracga iyagu marka haysano oon iyaguna serviceka u samayno ayaa jira waanu jecelnahay inaanu sii ballaadhino amba kambanigaygan sii kaco oo insha allah aanu waxyaalo badan kusoo kordhino oo weliba especially dadku dalku u baahan yahay guud ahaanba dhegaystayaal intaas waxaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii ganacsiga oo toddobaadkanna mar kale idinka imanayay magaalada hargeysa tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe
ismaaciil xuseen farjar aad buu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey halkaad ka- nagala socotaanna waa voice of america qadarka daqiiqadaha inoo dhiman qodobadii wararka caalamka ugu door karoona aan idiin kormaro wararka ka imanaya magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in galabta is rasaaseyn ay dhex martay laba ciidan oo ka wada tirsan ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya sida ay v o a u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal oo ku sugan magaalada afgooye isku dhacan ayaa wuxuu ka dhacay wadada laamiga ah ee tegta magaalada afgooye islamarkaana ka timaada dhinaca magaalada muqdisho ugu yaraan saddex qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen iska horimaadyadaan wararka qaar ayaa tirada intaasi ka badinaya oo dhimashada gaadhsiinaya ilaa toddoba qof goobjoogayaashu waxay sheegeen in rasaastani ay istaagtay caawa magaalada afgooye xaaladuna haatan ay degan tahay magaalada buurdhuubana qarax ayaa ka dhacay maanta kaasoo ku dhintay mid ka mid a ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya afar qof oo saddex ka mid ay rayid yihiinna ay ku dhaawacmeen dadka magaalada ayaa sheegay in qaraxaasi uu ka dhacay maqaayad yar oo ku taalla magaalada dadka dhaawacmeen ay ka mid ahayd haweenaydii iska lahayd maqaayadaasi maamulka dalka australiyana waxay sheegeen in maraakiibta dagaalka iyo hab aada u horumarsan oo lagu raadiyo sanduuqa madow ee kaydiya xogta dayuuradaha ay xadda maanta ku biireen baarista dayuuradii laga lahaa dalka maleeshiya maalmo yar ayay qaadanaysaa markabkani oo lagu magacaabo ocean shield inuu qalabkaasi ku geeyo meesha uu ka socdo baaritaanku idaacaddayadiina waa naga intaas waa anigoo haaruun macruufa iyo maxamed cabdi xasan sandheer oo idinle intaaynu ku kulmi doonno idaacadda subaxnimo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.